halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan mowjadaha gaaggaaban ee ko iyo soddonka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo f m yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin toddobaiylabaatanka bisha maarso sannadka labada kun toddoba-iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
waana la awoodi karaa in roobabka nooda ah tiradooda ha kala duunaato gobolada qaar waktiyadoodan ha kala duunaadeen oo marka laga hadlayo distributionka ama timeka u daa ama wakti yar waxa laga yaaba in wax badan oo daa laakiin wa waxaa laga hirgelin karaa soomaaliya mashruucan rainwater harvestingka aadaa loogu hirgelin karaa kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi xasan xuseen oo ku takhasusay maaraynta biyaha waxa uu ka hadli doonaa sida ugu wanaagsan ay soomaalida uga faa'iidaysan karto roobabka guga ee bilowday warbixin ayaanu idinkaga haynaa waxaad kalood maqli doontaan faahfaahin ku saabsan duqaymo la sheegay in diyaaradaha maraykanka u geysteen dad rayid ah dalalka ciraaq iyo suuriya ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa si xoogan u cambaaraysay xarigga loo geystay boqolaal qof oo mudaharaadyo ka dhigayay dalka ruushka oo uu ku jiro hogaamiyaha mucaaradka tobaneeyo kun oo ruush ah ayaa ku mudaharaadaya magaalooyinka dalkaasi iyaga oo taageeraya hogaamiyaha mucaaradka ruushka alexey navalne taasoo lagu codsanayay isla xisaabtan iyo mas-uuliyad lagula xisaabtamayo dadka sarsare ee dowladda dalkaasi ku dhowaad shan boqol oo qof ayaa la xidhay kuwaasoo ku mudaharaadaya fagaaraha pushkin ee magaalada moscow oo uu ku jiro navani oo loo haysto inay mudaharaad inay sameeyeen mudaaharaad aanan loo idmin kusimaha afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka mark tana ayaa sheegay in xarigga loo geysto dad si nabad leh ku mudaharaadaya dadka arrimaha xuquuqda bani-aadamka u dooda iyo wariyaasha ay tahay mid ka hor imaanaysa qiimaha dimuqraadiyadda waxaa kale uu tana sheegay inay aada uga xumaadeen xarigga loo geystay navani oo isagu ku dhawaaqay qorsho uu doorashooyinka madaxtinimada dalkaasi uu isugu soo sharaxayo sanadka labada kun sideed iyo tobanka ciidamada ciraaq ayaa shaki ka muujiyay wararka sheegaya in isbahaysiga uu maraykanku hormuudka u yahay ay duqayn ku dileen boqol qof oo rayid ah horaantii bishan dhismo ku yaala magaalada muusil iyaga oo soo xiganaya muuqaalo muujinaya burburka dhismahaasi oo ay kooxda isis baahiyeen war qoraalo oo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykan wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka aan iraahda ay sii daysay sabtidii ayaa lagu sheegay in dib u eegis bilow ah oo ay sameeyeen ay muujinayso in weerarada isbahaysiga ay qaadeen toddobiyo tobankii bishii maarj ay la beegsadeen goobta la sheegay inay ku dhinteen dad rayda waxaana ay tilmaameen in ay tahay galbeedka magaalada muusil gaar ahaana magaalada qadiimiga ah waxaase ay xuseen in hadda uu socdo baaritaan arrintaasi lagu ogaanayo sidoo kale waxay sheegtay bentagoonka in ciidamada isbahaysiga ay muujinayaan taxadar dheeri ah iyagoo xusay in maalin walba ay bartilmaameedsadaan weerarano ay ku qaadaan maleeshiyaadka isis haddana ay doonayaan inay xaqiijiyaan inay aada hoos ugu dhigaan amaba yareeyaan khatarta soo gaari karta dadka rayidka ah halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington qubarada dhinaca biyaha ayaa inta badan waxay sheegayaan in biyaha ka dhasha roobka soomaaliya ka da-a aysan dadku ka faa'iideysan gaar ahaana xareedda buuraha kasoo rogmata oo inta badan u dhammaata dhul bannaana ama webiyada taasi waxay keentaa in muddo yar kadib ay dadku ka cawdaan biyo la-aan daran oo mararka qaarna keenta abaar waryaheena jacfar kuukaay ayaa warbixin arrintaasi nooga diyaariyey maalmo ka hor qaybo ka mida soomaaliya waxa ay dadku u dhimanayeen abaaro ka dhashay biyola'aan saacadihii lasoo dhaafayna waxaa qaybo ka mida dalka oo ay roobab ka da'een ay dadadkii ka dhashay sababeen khasaaro naf iyo maalbale soomaaliya waxaa lagu tiriyaa wadamada biyayaryar ka jirta caalamka cabdilaahi xasan xuseen oo ku takhasusay maaraynta biyaha kana mid a asaasayaasha xarunta cilmibaarista khayraadka dabiiciga ah ee soomaaliya waxa uu sharaxayaa guud ahaan heerka biyaha dalka haddii tusaale yar usoo qaato sanadii laba kun sagaal boqol kontonkii waxaa soomaaliya waxay ahayd qofkii biyaha waxaa kusoo aadi jiray laba kun iyo shan boqol oo mitir cubic kun sagaal boqol sagaashankii soomaaliya waxay qofkii uu kusoo aadan lagu qiyaasayay sagaal boqol iyo sideetan mitir cubic taasoo hoos uga dhigantay markii biyaha laga hadlaayo biyarida wadamada kun markuu ka yaraado qofka waxaa la yidhahda qof wadankaas waxaa ka jira biyari labada kun iyo labaatan iyo shantana saadaashu waxay tahay biyaha soomaaliya qofkii inay kusoo aadi doonto saddex boqol lixdan iyo saddex mitir cubic biyuhu marka ay yimaadaan daadad iyo fatahaado ayaa ka dhasha oo dalaga baabi'iya taasoo dhabarjab ku ah beeralayda oo wixii ay ku soo tacbayeen goosashadooduna ay dhoweyd xididada u siiba sidaasi waxaa qaba saalax axmed sanay oo ka mid ah beeralayda gobolka hiiraan marka aan soo qaato tusaale oo kaleeto marka ay biyaha jiraan dhulka inta badan hadda annaga beer beeraha noo ah markaan ka hadlo gobolka hiiraan oo kaleeto waxay ku yaalaan xoogaa dhul yacni hooseeyo waxaa dhinacyada kore nooga teedsan buuro fara badan marka waxaa dhacayo biyo fara badan oo ka baxsan xaddigii loogu talagalay oo ka imaado dhankan iyo waqooyi laga soo galo oo la yidhaahdo biyo baxaa jirto oo webiga ka fara bato ilaa buurahay qaarkood gaaraan roobabka oo kaleeto markay jiraan buuraha o kalea soo tufo biyaha dooxooyin fara badana ku yaala ama waadiyaal fara badan oo biyaha soo bamgareeyo intaasoo dhanna webigay soo aadaan hadda annagana webigan aan la teedsannahay oo aan beeraha inoogu yaalaan taasoo keenayso biyihii buuraha ka imaaday inay beerihii naga gooyaan khubaradu waxa ay sheegayaan in biyaha marka ay roobabku da'aan khasaaraha dhaliya muddo kooban kadibna lagu diimo haddii loo guntado la kaydsan karo oo xilliga jiilaalka dib loo isticmaali karo islamarkaana dhibaatada fatahaadaha looga baaqsan karo sidaasi waxaa qabaa cabdulaahi cilmi maxamed oo ah madaxa xarunta biyaha iyo deegaanka soomaaliyeed oo ku sugan dalka sweden dhulka webiyada ah oo webiyadu ay maraan waxaa loo baahan yahay webiyada in loo dejiyo qorshe aad u ballaaran oo qarash badan u baahan oo ah sidii biyahaasi tirada badan loo leexin lahaa looguna leexin lahaa meelo lagu kaydsado si markaasi dib loo isticmaalo taas waxay u baahan tahay barnaamij aada u culus oo wakti dheer qaadan kara iyo qarash fara badan meelaha miyiga ah waxaa laga samayn karaa biyo qabatinooyin soomaalidu dhaqan ahaan ay ay macnaha samayn jirtay oo runtii mataqaana baraagtu macnaha biyaha waa lagu ceshtaa biyaha roobka oo barnaamijka la yidhaahdo rain water harvesting oo ah in roobka biyihiisa la qabsado soomaalidu waxay u leedahay dhaqan bay u leedahay meelo fara badanna saas waa laga samayn karaa me meelo kalena waxaa jirta biyo ku jira dhulka hoostiisa ku jira barnaamijka abaaraha waxaa looga macnaha hortegi karaa in biyaha dhulka hoose ku jira loo helo maalgelin iyo farsamo lagula soo baxo oo khaasatan yaalla meelo aada u fog fog oo dhowr boqol oo mitir dhulka hoostiisa ah waxaa isla aragtidaasi qaba cabdilaahi xasan xuseen oo ku takhasusay maaraynta biyaha kana mid a asaasayaasha xarunta cilmibaarista khayraadka dabiiciga ah ee soomaaliya oo magaalada muqdisho ku sugan waxaanu tilmaamayaa in xilligii dowladdii kacaanka uu dalku lahaa biyo xidheenno fara badan oo uu webigu ku neefsado biyahana lagu kaydiyo isagoo aaminsan in xilliganna la joogo wakhtigii loo jeesan lahaa kaydsashada biyaha baahida markaas taaganka badan waana la awoodi karaa in roobabka noo da-a tiradooda ha kala duunaato gobolada qaar waktiyadoodana ha kala duunaadeen oo marka laga hadlayo distributionka ama timeka u da-ay ama wakti yar waxa laga yaaba in wax badan noo da-a laakin wa waxaa laga hirgelin karaa soomaaliya mashruucan rain water harvestingka aadaa loogu hirgelin karaa miro dhal u noqon karaa markaa fiirisid biyahaasi faraha badan leh ee xilliga roob ka dhasha siimo waaraan oo waxaa ka dambeeya jiilaal xooggan oo mararka qaarna ay abaar la socoto dadka beeraha tacbada iyo xoololeydana durbaba saamayntu waa ay gaadhaa dalag ayaa baaba'a duunyana waa ay ku baxdaa sida uu mar kale xusayo saalax axmed saney jiilaalka oo kaleeto roob ma jiro dhulku wuu qalalan yahay waxaa dhacda marmarka qaarkood webigo kale wuu guraa ama wuu biyo yareeyaa taasoo keenaysa marka in dalagii biyo lagu waraabsho la waayo ama biyihii ay noqdaan biyo aan nafaqa lahayn oo yani dalagii dhibaato u keeni karo sida cusboo kale yeeshaan biyaha haddii yaraadaan ama waaba la waayaaba marka qarqarkaasooda taasna waxay keenaysaa haddana dalag la beeraba in la waayo labada dhinac markaan u fiirinaba labadaba saameyn aada u weynan ugu leeyihiin cabdulaahi xasan xuseen waxa uu tusaale u soo qaadanayaa dalal fara badan oo qaabkan hoorsiga iyo kaydinta biyaha roobka ah ku faa'iiday kuwaasoo qaarkood ay ugu baraarugeen sababo la xidhiidha biyaha oo ku badan si ay dadkooda daadadka uga badbaadiyaan halka waddamada kalena ay ujeeddadoodu tahay in ay biyo ku filan helaan maadaama ay biyuhu dhulkooda gabaabsi ku yihiin waxaa ku guulaystay wadamada singapore baa ka mid ah wadanka jaban oo lagu yaqaan runtii xagga maareynta biyaha marka laga hadlayo wadamada aada ugu horumarsan ama wadanka labaad adduunka lagu tiriyo germany baa kamid ah waxaa kamid ah thailand waxaa kamid ah indonesia philippine bangladesh china iyo wadamo badan sida ay dadka aqoonta u lihi saadaalinayaan waxaa muddo kooban kadib abaarta dalka ka jirta xigaya fatahaado iyo daadad khasaare kaloo xooggan u geysta dadka ay ku sii dambayso diiftii ay abaarta ka dhaxleen waana arrintaa ay xeeldheerayaashu u arkaan in xilli walba lagu jiro uun waqti biyaha laga cararayo iyo marbaadi goob lagu hayo taasoo sidii looga bixi lahaana qorshe dowladeed u baahan
waryaheena jacfar kuuka ayaa warbixintaasi isugu keena soo duway
subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a washington isbahaysiga uu maraykanka hogaamiyo ayaa weeraro xagga cirka ah la sheegay inay ku dileen in ka badan boqol qof oo rayid ah inta uu socday dagaalka la doonayo in magaalada mowsul looga saaro kooxda daacish saraakiisha maraykanka ayaa qiray arrinkaasi haddaba khasaaraha weerarada mowsul iyo warbixinada ugu dambeeyey waxaa inoo diyaarisay wariyaheenna falastiin axmed iimaan dowladda ciraaq ayaa sheegtay inay hakinayso weeraradii ka dhanka ahaa kooxda isis ee ay doonayso inay uga qabsato magaalada muusil isbahaysiga uu maraykanku horkacaya ayaa isna ku dhawaaqay saacado kadib markii ay dowladda ciraaq sheegtay inay hakinayso weerarada muusil inay baaritaan iyana ku samayn doonaan furan si loo eego waxyeelada soo gaartay rayidka gaar ahaana duqayntii ka dhacday magaalada muusil bilihii dhowaa maraykanka ayaa mar walba ku celceliya sida ay muhimka u tahay caalamku inuu iska kaashado la dagaalanka kooxda isis iyo guud ahaanba kooxaha argagixisada xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tellerson ayaa sheegay isagoo ka qaybgalaya kulan lagaga hadlaya arrimaha kooxaha xagjiriinta ee isis ugu horeyso oo lagu qabtay magaalada tan washington in dunidu ay isku raacsan tahay la dagaalanka isis ee guud ahaan caalamka The ongoing Iraqi led retaking of Mosul is pushing ISIS out of a key stronghold and liberating more than a million dagaalka civilians.
socda ee ka dhanka ah isis ee ay hormuudka u yihiin ciraaq waa mid la doonayo in magaalada mowsul looga saaro daacish laguna xoreeyo in ka badan milyan reer ciraaq ah ciidamada ciraaq oo intooda badan tababar ka helay ciidamada isbahaysiga waxay muujiyeen nafurnimo iyagoo difaacaya rayidka inkastoo dadaalkaasi guud uu jira haddana waxay caqabad xoog lihi ka soo muuqanaysaa qaabka loo wajahaya dagaalka kooxahan lagula jiro iyadoo laga fogaanaya in shacabka ay waxyeella soo gaarto magaalada muusil ayaa toddobaadkii hore waxaa ka dhacay duqayn la sheegay inay geysteen ciidamada isbahaysiga maraykanka uu horkacayo ayna ku dhinteen boqolaal iyadoo maalmo kasii horreysana la sheegay in dad kale oo rayida ay waxyeella ka soo gaartay duqaynta ciidamada isbahaysiga ee maraykanku uu horkacayo doctor xasan macalin basri oo ku sugan dalka yemen aadna ula socda arrimaha bariga dhexe ayaa ka waramaya khasaaraha weerarka muusil iyo waxyaabaha loo malaynayo in ay sababeen
runtii duqayntu waxay dhacday maalintii jimcada ahayd marka ilaa hadda wararku waa soo baxyaan oo waxaad moodaa in aan warar sugaan lahaynin waayo dadku waxay ku hoos jiraan dabaqyo dhadheer oo la kala duqeeyey marka burburkii baa weli socda dadkii laga soo hoos qaaday marka hadda saacad baa tirada way soo saalaysaa marka tiro go-aan oo la sheegay ma jirto haddaba weerarka muusil saameyn intee leeg ayuu ku yeelan doonaa weeraradii ka dhanka ahaa kooxda isis ee guud ahaan gobolka ka socday gaar ahaana magaalada muusil waa kan brofesor xuseen warsamo oo wax ka dhiga jaamacadda kaalgari
waa su-aale aad iyo aada u sarreysa weeyaan waxaana la filayaa runtii dhimashadu waa runtaa kan u dambeeyey waa boqol weeyi laakiin bisha sideed iyo tobankeeda iyadan mid horaa dhacay baa laleeyahay marka laysku dardaro inta dhimashada hadda laba boqol bay sii mareysa baa laleeyahay waxaana loo yaro xiriirinayaa in dagaalkan cusub ee hadda la bilaabay in lagaga takhaluso is isis ay tahay oo waa kii halkan yimid abaadi ninka baraministarkii waa kii trump soo arkay marka dad badan waxay rumaysan yihiin inuu cadaadis badan oo xoog lay jiro in si kastaba khasaare kasta ha ku dhacee in la laay magaranaysaa qoladaa meesha laga saaro inay marka khasaaro badan buu keenayaa weliba waxaa kasii daran sida uu cabaadiba uu qirtay inaanu hubin weli qorshaha trump una hubin koogii marka ay wateen iyo kii trump watay labadiba iska hor imanaya inkastoo hadda uun uu bilowday baaritaanka ku aadan sida uu u dhacay weerarkan ay ku dhinteen dadka rayidka ayaa haddana wararka ka imanaya ciraaq waxay sheegayaan in weerarkaasi dhanka cirkaha ay dalbadeen ciidamada ciraaq ee dhulka ku sugan iyagoo xogana siiya ciidamada isbahaysiga ee dhinaca hawada ka caawinaya haddaba taa mas-uuliyadda dusha ma u saaraysaa ciidamada ciraaqiyiinta waa kan doctor xasan al basri maya barnaamijku si toosan si toos ayuu maraykanku ugu leeyahay waana human crisis waxaa dib socda waa barnaamij dembi bani aadamnima weeye saraakiisha gudaha joogta qaladka ugu weyn ayagaa iskale oo xogta ay bixiyeen sirta ah waa qaldan tahay kuwan korena inay xogta ay hayaan ay ku beesgareeyaan inay dadka shacabka ka fogeeyaan bay ahayd marka labada dhinacba waxaad moodaa inay barnaamijkan dembiga ay la ku leeyihiin
kumanaan kun ayaa ka barakacay magaalada muusil iyadoo kooxda isisna lagu eedeynaya inay dadka shacabka magaalada u diideen in ay ka baxaan iyadoo meelaha qaarna la leeyahay waxay ka dhiganayaan gabaad haddaba weerarkan ugu dambeeyey ma laga yaabaa in uu keenay in isis ay u isticmaasho brobaganda ama dacaayad ay iskaga hor keento shacabka iyo isbahaysiga maraykanku uu horkacayo iyo dowladda ciraaq lafteeda mar kale waa kan rofesor xuseen warsame si fiican ayay u isticmaalayaan runtaa weeyaan mana dee fogo oo dawladda ma garanaysaa ka talisa ciraaq waa dawlad shiico u badan halkan waa dadka u badan waa dad sunniya marka in markaaba laga horkan la yidhaahdo waa laydin xaaqaya iyagaa laydin xaaqayaba shiki in kuma jiran weliba la yidhaahdana taran bay kasii imanaysaa la yidhaahdana shiki kuma jiro marka si arrimaha loo yarayo waxay ahayd si xarfada ayaa laga rabaa dagaalka hadda magaaladu waa magaalada labaad ee ugu weyn ciraaq weeyaan waa in marka aada iyo aada military ahaan looga fikirayo fikrad cusub la yimaadaan inay taas samayn karaan lama hubo marka wuu ka hor keenaysaa ugu yaraan nus maliyuun qof ayaa weli kusii harsan magaalada muusil qaar badan oo ka midana waxa ay ku nool yihiin guryo la sheegay in dusha ay ka saaran yihiin maleeshiyada isis oo ay ka dagaalamayaan lama oga wakhtiga uu dib u bilaaban doono weerarkan ka dhankaa kooxda isis ee ku sugan magaalada muusil
aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan ayaana nala socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsan magaalada mowsul ee dalka ciraaq
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington toddobaadkan ayaa lagu wadaa in mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee ku jira koongareeska ay dib isu soo urursadaan kadib markaa isbuucii hore ku guuldaraysteen iskudaygoodii ugu horreeyey ee dhinaca sharciyada ah sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka taasi waxay ka dambeysay ka gadaal markii xubnaha dimuqraadiga iyo kuwa maxaafidka fog ay hor istaageen sharciga daryeelka caafimaadka ee trump ee markaasi beddelka u noqon lahaa barnaamijkii caafimaadka ee obamaker loo yaqaanay inkasta oo ay aqlabiyadda labada aqal ee koongareeska haystaan haddana jamhuuriga ayaa u muuqda kuwa aanan ka turjumaynin ballanqaadyadii xisbiga ee taageerayaashiisa warbixintan waxaa noo diyaariyey wariyaha v o eda michael powman waxaa noo soo koobaya nuur xasan nuur khudbaddiisii toddobaadlaha wuxuu sabtidii madaxweyne trump ku casuumay shacabka maraykanka inay cirka eegaan isaga oo ka hadlaya howlgalka hay-adda naasa ayaa waxa uu yidhi waxaan cusboonaysiinay ballanqaadyadeenii qaran ee ku saabsanaa howlgalka naasa ee sahanka iyo helitaanka maalin kadib markii uu abaabulkiisii sharciyeed ee ugu weynaa uu ku burburay kuna gubtay magaaladan washington ayuu afhayeenka aqalka wakiilada bool ryan muujiyey sida uu uga xun yahay wixii dhacay waxba ma macayn doono arrinta tani waa maalin niyadjab nagu ah kadib toddoba sanno oo ay wacad ku marayeen in ay la imaan doonaan daryeel caafimaad oo ka tayo sarreeya kan obama ker hadda mudanayaasha xisbiga jamhuuriga dib ayay ula laabteen barnaamijkooda caymiska caafimaadka markii ay ogaadeen in mudanayaasha labada aqal aysan cod siin doonin dan ked oo ka tirsan jaamacadda university of maryland ayaa sheegaya in howshu aysan sahlanayn waa arrin khatar ah marka laga eego ajendayaasha sharciyeed ee madaxweynaha laga yaabo inuu keeno mustaqbalka waxaa ka mid ah bajadka qorshaha kaabayaasha dhaqaalaha wuxuu wataa dib u habaynta canshuuraha wuxuu wataa qorshayaal badan oo uu rabo inuu riixo dhammaantoodna waxay u baahan yihiin in la marsiiyo koongareeska mudanayaasha muxaafidka fog ee jamhuuriga ee aadka uga soo horjeestay toddobaadkii hore daryeelka caafimaadka ee trump ayaa hadda aaminsan in xisbiga uu awoodo in qodobada kale ee sharciyeed uu marsiiyo koongareeska senator mark meadows oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa t v-ga a b c u sheegay waxa ay doonayaan shacabka maraykanka
They need lower intrusion from the federal government in their lives. They need lower waan idin taxes.
sheegi karaa wax ay inta badan dadka maraykanka ah ay u baahan yihiin oo ay doonayaan waxay u baahan yihiin in dowladda federaalka ay yarayso faragelinta ay ku hayso noloshooda waxay u baahan yihiin in laga yareeyo canshuuraha sidaasi daraaddeed waxay guryahooda kula laaban karaan mushaaraadkooda waxaan kaloon ogahay in madaxweyne trump iyo xubnaha jamhuuriga ay ballan qaadeen in arrimahaasi oo dhan ay dhici doonaan dhinaca dimuqraadiga isna waxaa ka bilowday weerar cusub waxay ku doodayaan in aanan la ansixinin ajandayaasha madaxweynaha ilaa wax badan laga ogaado baaritaanka ku saabsan faragelinta la sheegay inuu ruushka ku sameeyey doorashooyinkii sannadkii hore ee maraykanka xildhibaan jack shumer ayaa ka mid ah dadka qaba fikirkaasi Let's see where this investigation goes for a few months and delay it. Uh, it's up to our Republican bal Congress.
aynu aragno halka uu baaritaankan u jihaysto bilooyinka soo socda marka aan dib u dhigno iyaga ayay u taallaa saaxiibadeenna jamhuuriga waxaan rajaynayaa in ay aqbali doonaan dooddaasi laakiin aqalka cad ayaa ku adkaysanaya in aysan jiri doonin wax hakad ah oo lagu sameeyo ajandayaasha trump waa kan afhayeenka aqalka cad shan spicer And he's got a lot left on the agenda that he wants to get done, whether it's, uh, you know, immigration, taxes.
waxaa u yaala ajandayaal badan oo qabyo ah kuwaas oo uu rabo in la dhammeeyo haddii ay noqon lahaayeen kan soogalootiga canshuuraha iyo dhismaha derbiga marka laga reebo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha aad ayay u yar tahay rajada laga qabo in dimuqraadiga ay codkooda siiyaan ajandayaasha miiska u saaran madaxweyne donald trump si loo meel mariyo ajandayaashaasi waxay u baahnaan doonaan midnimada mudanayaasha xisbiga jamhuuriga
warbixintii michael powman nuur xasan nuur ayaa noo soo koobay halkaad kala socotaana waa v o a washington markana ciyaarihii mar kale nuur aan idinku celiyo
haddii aan ku horeyno toddobaadkii hore iyo toddobaadkan waxaa laga nastay horyaalada kubadda cagta ee yurub iyadoo ay dhacayeen ciyaaraha isreebreebka koobka adduunka loogu soo baxayo sannadka labada kun sideed iyo tobanka xalay waxaa yurub ka dhacay ciyaaro xiise leh oo ay dalalka qaar ay fowda isku direen gruubka c haddii aan eegno azerbaijaan waxaa gurigeeda ku garaacday jarmalka oo afar gool iyo gool uga awood roonaaday san marino ayaa dhabarjab kala kulantay xulka jamhuuriyadda jega waxaana lix gool iyo eber ay guusha ku raacday xulka jeg republic waqooyiga airlandna waxay laba gool iyo eber dirtay xulka norway gruubkan waxaa shan iyo toban dhibicood ka horkacaysa kooxda qaranka ee jarmalka waqooyiga airland ayaa booska labaad ku jirta oo leh toban dhibcood jamhuuriyadda jega waxay leedahay sideed dhibcood kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa afraad waxaa ku jira xulka azerbaijaan oo leh toddoba dhibcood waxaa ugu hooseeya norway iyo san marino norway iyadu saddex dhibcood ayay leedahay san marino waxba ma lahan gruubka e ciyaaro xiise leh ayaa iyana dhacay armeniya waxa ay laba gool iyo eber dirtay xulka kasakhistan poland ayaa laba gool iyo gool diray xulka montenegro oo ku ciyaaraya gurigiisa romania iyo denmarkna waxa ay ku kala baxeen barbardhaac eber iyo eber ah gruubkan e waxaa horkacaya xulka poland oo leh saddex iyo toban dhibcood montenegro iyo denmark ayaa kaalinta labaad ku wada jira oo leh min toddoba dhibcood romania ayaa ku jirta booska saddexaad oo leh lix dhibcood armeniya ayaa sidoo kale la wadaagta kaalintaasi oo iyana leh lix dhibcood kasakhistan ayaa uga hooseeya waxa uu leeyahay laba dhibcood gruubka f ayaa isna la ciyaaray xulka ingiriiska laba gool iyo eber ayuu ku suldaaray lithuania slovakia waxay saddex gool iyo gool ku dharbaaxday malta scotlandna hal gool iyo eber ayuu diray xulka slovenia ingiriiska ayaa gruubkan saddex iyo toban dhibcood ka horkacaya waxaa ku xiga slovakia oo leh sagaal dhibcood kaalinta saddexaad waxaa ku jira xulka slovenia oo leh sideed dhibcood scotland toddoba dhibcood ayay leedahay booska afraad ayay ku jirtaa shanaad waxaa ku jira xulka lithuania halka maalta oo ugu hooseeyana uu leeyahay eber dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa dhegaystayaal weli halka aad nagala socotaana waa v o a washington idaacaddeenna subaxnimo falastiin oo dhankayga midig fadhida ayaan ka codsanayaa inay inoo dulmarto qodobada wararka caalamka saakay aan idiin hayno mahadsaned nuur wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa si xoogan u cambaaraysa xarigga loo geysta boqolaal qof oo mudaaharaadyo ka dhigayay dalka ruushka oo uu ku jiro hogaamiyaha mucaaradka tobaneeyo kun oo ruusha ayaa ku mudaaharaadaya magaalooyinka dalkaasi iyagoo taageeraya hogaamiyaha mucaaradka ruushka alexi navalni taasoo lagu codsanayay isla xisaabtan iyo weliba mas-uuliyad lagula xisaabtamo dadka sarsare ee dowladda ku jira ku dhowaad shan boqol oo qof ayaa la xiray kuwaasoo ku mudaaharadaya fagaaraha lagu magacaabo bashkin ee magaalada moscow oo waxaana ka mid ahaa dadka la xiray hogaamiyaha mucaaradka oo loo haysto in markaasi ay dadku mudaaharadayeen iyagoo aan haysan ogolaanshiya ama fasax dhinaca dowladda ah ciidamada ciraaqna waxa ay shaki ka muujinayaan weerarka wararka sheegaya in isbahaysigoo uu maraykanku hormuudka u yahay ay duqeyn ku dileen dad boqol gaaraya oo rayid ah horaantii bishan dhismo ku yaala magaalada muusul iyagoo soo xiganaya muuqaalo muujinaya burburka dhismahaasi oo kooxda isis ay baaxisay war qoraalo oo wasaaradda arrimaha dibadda maraykanku ay sii daysay waa wasaaradda gaashaandhigga maraykanka sabtidii ayaa lagu sheegay in dib u eegis bilow ah oo ay sameeyeen ay muujinayso in ay jirto duqeyntaasi balse aan la ogeyn khasaaraha rayidka oo ay baaritaan hadda ku wadaan aad ay u mahadsan tahay falastiin oo inala socodsiinaysay qodobadii wararka caalamka aan saaka idiin hayna markaana kaalimaha heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta ima ogida waxaan nahay iyo fanaanka salaad derbi
awliyo tilmaaniyo afagaalayo diriir abena maarku wacaya ifkana waxaan u soo baxay aruursamaad u furanto iimaankiyo kalgacalkuna isku keena maani
adiga iyo naftaydaan ifka ugu jeclahay codka macaan ee salaad derbi baanu intaasi ku dhaafna heestaasi waxay gebagabo u ahayd idaacaddeenii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda xaggiina marka ay tahay kowda iyo barka duhurnimo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada maanta waa nuur iyo falastiinoo idin leh nabadgelyo
roob dunyada waxaan imid